دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka weerar ku qaaday kontarool ku yaala magaalada muqdisho oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah mu'asasada alkataa'ib ayaa soo saarta qaybta koowaad filim ciwaankiisu yahay fadarhum wamaa yaftaruun kaasoo looga hadlay dacayaadka ay wadaan shisheeyaha iyo maamulada dalka uu ka dhisay si ay u suurad xumeeyaan islaamka iyo muslimiinta ugu yaraan toban ruux ayaa ku dhintay dagaal ay maleeshiyada ormada ku qaadeen deegaano ay soomaalidu degan yihiin oo ku yaala dhulka soomaali galbeed ee etoobiya haysato munaasabad lagu dhiirigelinayay barashada luuqadda carabiga ayaa ka dhacday gobolka shabeellada hoose
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka weerar ku qaaday kontarool ku yaala magaalada muqdisho oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ciidamo hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka salaadii subax kadib waxay dagaal culus ku qaadeen kontaroolka efeco ee degmada howlwadaag halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka dagaalka ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana dhawaq arsaasta aada looga maqlayay xaafadaha kala duwan ee magaalada muqdisho shalay ayay ahayd markii guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gaare cabdibila ah qarax kula eegteen degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho waxaana ka dhashay khasaare dhimasho iyo mid dhaawaco gaaray askarta dowladda federaalka ugu yaraan laba askari ayaa ku dhintay halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen qaraxii shalay degmada dharkeenley lagula eegtay gaari cabdibila ah oo ay la socdeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka saddexda dhaawacantay laba ka mida waxay ahaayeen saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda federaalka waxaana mid ka mida lagu magacaabi jiray xasan baraawe mu'asasada alkataa'ib ayaa soo saartay qaybta koowaad filim ciwaankiisu yahay fadarhum wamaa yaftaruun kaas oo laga hadlay dacayaadka ay wadaan shisheeyaha iyo maamulada dalka uu ka dhisay si ay muslimiinta u suurad xumeeyaan warbixinta filimka waxaa soo jeedinaya cabdulaahi soomaali muuqaal soconaya in ka badan soddon iyo toddoba daqiiqo oo ay soo saartay mu'asasada alkataag oo ah garabka warbaahineeda xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxaa si weyn loogu falanqeeyey dacaayadda iyo brobagandada ka dhanka ah diinta islaamka iyo dadka ehelka u ah waxaa si weyn loogu lafaguro dagaalka ka dhanka ah jihaadka maanta caalamka ka socda iyo guud ahaan dadka muslimiinta ah gaar ahaana kuwa hubka sita muuqaalka ayaa si weyn waxaa loogu faaqiday kala fogeynta mujaahidiinta iyo dadka muslimiinta ah iyo xayiisinta warbaahinta reer galbeedka iyo tan taabacsan ay u samayso dowladahooda iyo maamulada iyagu ay dhisteen muuqaalkan waxaa kasoo muuqanaya qaar kamid a madaxda reer galbeedka ee iminka xilalka haya sida madaxweynaha faransiiska iyo kan maraykanka iyo madaxdii hore ee reer galbeedka ee xilalka hayi jiray dhammaantood waxay ku dhawaaqayaan argagixiso iyo ereyo lamid ah oo ay ugu yeerayaan dadka muslimiinta ah sidoo kale waxaa kasoo muuqanaya madaxda dowladda federaalka ah ee iminka xelalka haysa iyo kuwii ka horreeyey oo iyaguna ku hadaaqaya wararkay u soo meeriyeen hogaamiyaasha dowladaha iyaga soo dagaalgeliyey amiin qamuuriya oo ah qoraa carbeed islamarkaasina arrimaha caalamka faallooda ayaa ka waramaya maran habaabinta warbaahinta reer galbeedka iyo weliba cidda ka dambaysa من الواضح جدا ان بعض هذه وسائل الاعلام كانت تعكس الى حد كبير آه، منظومه كامله يعني هذا الحديث اليوم الذي يميز الذي يرى فقط بالاسلام ارهاب من المسلمين لا يرى ارهاب اخر من هذا النوع هي ناتجه عن مدارس آه، لها مفكريها لها ايديولوجيا way iska caddahay in qaar ka mida warbaahinnada reer galbeedka ay ka tarjumayaan aragtida qayb weyn oo bulshada ka mid ah warbaahinnada reer galbeedka oo maanta dadka muslimiinta oo keliya u yaqaana argagixiso waa mid ay ka dambeeyaan ururo xambaarsan mabaadii gaar ah islamarkaasina leh mufakiriin iyo sharci dejiyaal mana ahan aragti ku kooban warbaahinta oo keliya balse waa siyaasad aan meel kasta ku aragno sidoo kale waxaa jira tusaalooyin kale sida marka ay warbaahinta ka hadlayso muslimiinta waxay leedahay waa islaamiyiinta mayalka adag laakiin marka uu dhaco weerar la mid ah midkii ka dhacay new zealan waxay warbaahinnada reer galbeedku ku kaaftoomayaan inay falkaasi ku tilmaamaan mid argagixisannimo oo keliya mana sheegayaan in qof kiristan ah uu geystay falkaas iyo in kale عندما يكون هناك عملية م- مثل ما الذي حصل في نيوزيلندا يكتفي الوصف عند إرهابي ولا يذكر ما إذا كان مسيحي أم لا wixii ka dambeeyey sanadkii laba kun iyo kowdii xilligaas oo mujahidiinta alqaacida ay qaraxi ka geystaan dalka maraykanka halka oo maraykan badan ku dhinteen hanti badanna maraykanku uu ku waayey uuna ku dhawaaqay maraykanku dagaalka la yidhaahdo argagixisala dirirka waxaa dib boorka looga jafay qoraalladii u kaydsanaa yuhuudda iyo reer galbeedka kuwa oo la xiriiray arrimaha dacaayadaynta edward griffin waa qoraal maraykan ah waxaanuu ka mid yahay dadka filimka lagu soo qaatay
In 1943, the following directive was issued from party headquarters to all communists in the United States.
kun sagaal boqol saddex iyo afartankii towjiihan soo socda ayaa laga soo saaray xarunta xisbiga kaas oo ku wajahnaa dhammaan bulshooyinka ku nool maraykanka wuxuuna u qornaa sida tan In the public mind, constantly associate those who oppose us with those names which already have a bad smell. The association will, after enough repetition, become fact in the public mind.
waxaa garaadka iyo maskaxda bulshada si joogto ah loogu xirayaa kuwa naga soo horjeeda iyadoo lagu shaabadaynayo ama loogu yeerayo magacyada xunxun kadibna arrintaas waxay noqonaysaa mid ka daadegta maanka bulshada kadib marka si fiican loogu celceliyo gumaysiga dhinaca warbaahinta iyo marin habaabinta waxaa ka mid ah idaacadda dowladda ingiriiska ee magaceeda loo soo gaabiyo b b c waa kan sheekh mustafa xaaji ismaaciil oo ka mid ah culammada diinta islaamka
waxaan odhan karaa soomaaliya oo dhan nusasaace b b c ee lagu gumaystaa haaf an awar la bilaangareeyey in laga faa'iideeyo ayaa aragtida soomaaliyeed oo dhan iyo qaabku wuxuu arki lahaa iyo fishankiisa iyo siduu wuxuu taxliilin lahaayoo dhan ayaa lagu gumaystaa waxaan leenahay warbaahintu caqliga bini aadamka khatar badan bay ku haysaa lawrence wilkerson oo horey usoo ahaa agaasimaha wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa waxa uu faahfaahiyey qaabka dadka ay ugu dhuraan dacayadda amaba sunta ay wadaan You got to make sure that the media gets the right story. What's the right story? Your story.
waa inaad hubsataa inay warbaahinta hesho khabarka saxda ah waa maxay khabarka saxda ah waa midka aad adigu wadato ee ma ahan midka dhabta ah ee yaalla fagaaraha waa khabarka aad adigu wadato ee loo dhigayo sida aad adigu doonayso inay warbaahinta u hesho sidaas ayaan barnay ciidanka Not the true story, not the real story, not accuracy, your story. The way you want them to get the story. Hell, that's what we taught in the military.
extremism. Terrorists are traitors. Terrorist attack.
إرهاب الإسلاموي
Radical Islamic terrorist. Radical Islamic terrorist. Radical Islamic terrorism.
لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور filimka dad ka soo muuqday waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda federaalka ee xilligan xasan sheekh maxamuud doorkii warfaafintu ay lahayd waaye wariyaha guud ahaan dee saxaafadda ka shaqeeya gaar ahaan wariyaha ka shaqeeya s n t v iyo askariga faranta ku jira waxba kalama doonin sidoo kale madaxweynaha hore ee dowladda federaalka ah maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa filimka lagu soo qaatay idaacadda dhallinyarada waxaan u dhisi jirnay moralka waa la hadli jirnay waa geesinimo gelin jirnay maxaa yeelay waxay ahaayeen aalad loo baahan yahay oo qayb ka ah la dagaalanka xagjirka weliba waxay odhan jireen waxaan hadda aysan dadka dhihi karin khawaariijiyay odhan jireen macnaheedu wuxuu ahaa dagaal afka ah oo ka dhib badan ama ka adag kan xabadda ah maxaa yeelay brobagandada waxaa la yidhahdaa waa qayb ka mid ah dagaal la taliyaha dhanka amniga ee madaxweynaha dowladda federaalka ah ninka la yidhaahdo xuseen macalin oo muddo dheer dowladda maraykanka la shaqaynaya arrimaha sirdoonka asigoo madax ka hay macad ku yaalla magaalada muqdisho oo arrimaha mujaahidiinta lagu daraaseeyo ayaa waxa uu qirayaa in ay been sheegaan marka ay ku jiraan dagaalka dhinaca warbaahinta ah dowladdu waa waajib saaran haddii rabto inay dagaalkan ku guulaysato waa in ay garabkan warbaahinta oo dagaalka ay aada u xoojiyaan iyo sawirada iyo ereyada shacabka xaggooda saamaynta ku lahaanaya inay aada u kala xushaan inay u ekaadaan dad ama dowladdu inay u ekaato kuwa runta ayaga sheegaya dagaalka warbaahinta dabcan beentana lagama soo tagto dagaalka warbaahinta dabcan beentana lagama soo tagto
إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون filimkan ka hadlaya dacaayadda warbaahinta ay adeegsadaan shisheeyaha iyo maamulada uu dhisay dadka lagu soo qaatay waxaa ka mid a allah u naxariisee sheekh cumar faaruuq wax alla waxa baadilka ku socdoo dhan zukhruf alqawli guruuran waran halla ka jirin oo ma kastada lagu khaldo laakiin la qurxiyey ay isticmaalaan waa shayaadiinu linsi waljin kolkaa been la qurxiyey oo basal iyo toon lagu daray oo cusbiya geeda lagu daray ay isu sheegayiin beenaa qofkii caqligaaba lagu qarina qofkii caqligaaba oon cilmi iyo caqli ku falan ku filan lahayn baa bohol looga tillaabsanaya wax loo saansaabaya riwaayad iyo khiyaal baa loo samaynaya waxaas iyo waxaasaa la sheega waa la kaldaqaaqaya wa ama qof aan xaq wadan ee baatil wata intaan dhexdeed kama hadli karo wax fagaare la geeyaa ma hayo kolkaa geedka inuu fooda ku qabto caqli gaabta urursado uu meelo ka nuunu yidhaahdo wey reer galbeedku waxa ay qirayaan in markii warbaahintooda iyo midda kale maamulada ay adeegsadaan ay been ku sifoobeen ay warbaahinta xarakada shabaab ulmujaahidiin heshay fursad ay xaqiiqada ku sheegto islamarkaana ku hanato qalowbta dadka
warbaahinta al-shabaab waxay leedahay wax aan anigu ugu yeero warbaahinta jihaadiga tusaale ahaan waxay weerarayaan saldhig ay deggan tahay amisom kadibna amisom waxay leedahay maya maysan na soo weerarin wax naga dhintana ma jiro oo been ayay naga sheegayaan kadib al-shabaab waxay soo bandhigayaan sawirradii iyo caddeemo muuqaal ah oo wata aqoonsiyo oo ka marakacaya sheegashadooda qaybta koowaad ee filimkan ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey madaxweynaha dowladda federaalka ah oo la fadhiya qaar ka mid a culammada u fadwata shisheeyaha iyo dowladda federaalka ah asiga oo ku amraya in ay aad u dacaayadeeyaan xarakada shabaab lmujaahidiin inuu maanta waxaan idinka rabaa dowladdeeda u heliisi waxaan idinka baahanahay garab istaagaas inaad jidka bannaanka isu istaagtiin bannaanka isu istaagtiin aan rabaa oo shir la qabto la yidhaahdo nimankan ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa nimankan waxay wadaan diin ma ahan macali weyne oo muftiya mushrik iyo murtadyadii muufada meel kula cuna moorada amisoon ku jira mujaahid magac xumayn ma maqasheen maalmahan
ugu yaraan toban qof ayaa ku dhintay dagaal maleeshiyaadka ormada ay ku qaadeen deegaano ay soomaalidu degan yihiin oo ku yaala dhulka soomaali galbeed ee ethoobiya haysato cabdisamed cabdulaahi ayaa ka warramaya sanadkii sideedaad oo xiriir ah maleeshiyaadka ormada waxa ay barakicin dirar iyo tacadiyo kala duwan ka wadaan gobolka faafan oo ka mid a dhulka soomaali galbeed oo ay degan yihiin soomaalida saacadii lasoo dhaafay dagaallo lagu hobtay islamarkaana la isku gabaldhacsaday ayaa waxay ka dhaceen tuulooyin ka tirsan degmada tuli guuleed ee dhulka soomaali galbeed taasi oo ka tirsan gobolka faafan dagaalada ayaa u dhexeeya dadka soomaalida ah ee beeraleyda iyo sidoo kale maleeshiyaadka oromada kuwaasi oo garab buuxa ka helaya ismaamul goboleedka oromada intii ay socdeen dagaalada waxaa ka dhashay sida lasoo sheegay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyadoona dad aad u tiro badan oo u badan soomaali beeraley ay ku barakaceen ugu yaraan toban qof oo labada dhinac ah ayaa ku dhintay dagaalka iyadoona tiro kale ay ku dhaawacmeen xogtaasi waxaay soo baxday saacadihii koowaad ee dagaalka balse dagaalka oo intaasi kadib sii socdayay ayaan la ogeyn natiijada rasmiga ah ee ka dhalatay deegaanada ay dagaalada ka socdaan waxaa ka mid ah hoosaale sandacarre iyo sidoo kale uus weyne kuwaas oo dhammaantooda hoostaga degmada tuli guuleed maamulka oromiya oo doonayay inuu isku fidiya deegaanada ay soomaalida degto islamarkaana ay ka barikiciyaan soomaalida ayaa waxay dhowaan sameeyeen tuulo ku taala nawaaxiga tuli guuleeda taasoo ay soo dejiyeen dad oromo ah arrintaas ayaana keentay in dagaalada ay mar kale dib uga qarxaan gobolka isku soo wada duub weerarada ka dhacay gobolka faafan ayaa imaanaya iyadoo sidoo kale soomaalida degan gobolka city ay wajahayaan weeraro culus oo kaga imaanaya dhanka caanfarta munaasabad lagu dhiirigelinaya barashada luuqadda carabiga ayaa ka dhacday gobolka shabeellada hoose maxamed aamiin ayaa warkaas soo jeedinaya ole ole ballaaran oo bulshada lagu boorinayay inay bartaan luuqadda carabiga ayaa ka dhacay deegaanka kuunyo barrow ee wilaayada shabeellada hoose maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa bilaabay mashruuc loogu magacdaray tacriibul umma kaasi oo la doonayo in bulshada muslimiinta ah lagu baro luuqadda carabiga maadaama ay tahay luuqadii ay dadku ku fahmi lahaayeen macaanida qur-aanka kariimka iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa suuqa kuunyo barow lagu soo bandhigay boorar ay ku qoran yihiin magacyada qaar ka mid ah qudaarta suuqa lagu iibiyo taasi oo la doonayo inay bartaan dadka ka ganacsada qudaarta sheekh abuu muslim oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa ugu horeen ka hadlay muhiimadda ay leedahay luuqadda carabiga allah subxaana wa tacaala baa mahad iska leh kulankan inoo fududeeyey walaalayaal luqadda carabiga waa luqadda qur'aanka luqaddii nebiyullaahi moxamed sal alla alay slam luqadda muslimiintu ku abtirsadaan luqadda yowmalqiyaamo looga hadlo waa luqadda cibaadadeenna ku xiran diinkeenna ku xiran haddaan fahmnana diinka ilaahay wax badan aan fahmayno oo haddaan fahmi weynana diinka ilaahay fahamkiisa wax badan uu naga dahasoomayo waaye luqadda carabiga sidoo kale sheekha ayaa waxa uu ka warramay sida ay gaaladu ugu dadaashay inay kala fogeyso dadka muslimiinta ah iyo barashada luuqadda carabiga gaalada waxay fahmeen qur'aankan in uu yahay sirta muslimiinta ay guusha iyo horumarka iyo qiyaadada caalamka ay ku gaareen inuu yahay kitaabkan qur'aanka iyo sunnaha nebiga waxay kaloo damceen in ay qur'aankan iyo sunnaha nebiga ay ka gooyaan alumma alislaamiya caalamiyan inay ka gooyaan waa markay weliba khilaafadii islaamiga ay dumiyeen tii waxay ogaadeen waxa ka hortaagan inay tahay in luqadda carabiga ay tahay wasiilada qur'aanka iyo sunnaha loo marayo ilaan webiga biyaha ka soo qulqula webiga oo keliga soo maray ayaa wuxuu geeyaa beerta marka waa in la gooyaa baa layidhi keliga waa in luqadda laga jaraa waddamadii gaaladu ay qabsatay kulligooda waxay ku fard yeeleen luqaddii iyaga ay u dhasheen oo luqadgaaleed kii ingiriiska ahaa ingiriisku meeshuu qabsaday buu ingiriiska baray kii talyaaniga talyaanigu baray kii faransiiska faransiisku baray waa kada ilaa hadday socotaa ugu dambayntii qaar ka mid ah suuqleyda ka ganacsata qudaarta ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan inay bartaan luqadda carabiga maanta agtayda waxaa ka muuqda qudaar oo boorkeeda socda oo macnaha qudaariyada loogu talagalay oo in lagu baro luqadda carabiga oo ayagana ay macnaha wax ku gataan dadkii ayagana imaanayaan oo luqadda carabiga oo macnaha oo ayagana wax ugu gataan marka barnaamijkaasa maantana horyaalo xabxabaa la qari waay waakay embinaga yaale mango maasha allah waay marka barnaamij fayl waay barnaamijkan maanta waxaana hor muuqda qudaar aad u qurux badan waxaana rabnaa in aan ku hadalno luqadda carabiga oona ah luqadda qur-aanka la noole insha allah allah ayaa ku mahadsan nimcadaana siiyey waxaan rabnaa qudaari haddaan nahay waxaan diyaar u nahay inaan barano luqadda carabiga aanu ku adeegno meel kasta qudaari ay joogto islaamkana waxaa leeyahay kor allah idin yeelo cadowgana allaha jibiyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dagaal kula jirta isbahaysi diinla dirir ah ayaa haddana dhanka kale juhdi ballaaran ku bixinaysa sidii dadka muslimiinta ah loo fahansiin lahaa diintooda iyadoona la marayo wasiilooyin lagu xaqiijinayo arrinkaasi warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan oo naga intaa